maxamed axmed al cuhmaani oo ah danjiraha imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya ee sidoo kale wakiilka gaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya sidoo kalena ah madaxa howlgalka amisom faransiisko madera ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka wada shaqeyneed ee u dhexeeya imaaraadka carabta iyo midooda afrika marka lagu daro habka lagu taageerayo ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya iyadoo labadii dhinac ay iskaashi sameynayaan inta lagu jira kulanka oo lagu qabtay safaaradda imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho ayaa waxaa wakiilka gaarka ah ee midooda afrika waxa uu uga mahad celiyey dowladda imaaraadka carabta dadaalka ay la garab taagan tahay dowladda soomaaliya iyo sida ay uga go-an tahay imaaraadka carabta in ay soomaaliya amnigeeda dib ugu soo laabto waxa uu sidoo kale sheegay faransiisko madera in imaaraadka carabta mashaariic horumarineed iyo mid bini-aadinimoba uu ka fuliyey gobollo kala duwan oo ku yaalla soomaaliya ambasador maxamed axmed cuhmaan al xamaadi ayaa dhankiisa wakiilka gaarka ah ee midooda afrika waxa uu isna ku booriyey sida ay uga go-an tahay doorka xoojineed ee ay la leeyihiin midooda afrika xiriirka iskaashi iyo sidoo kale xiriirka kale ee amni ee ay la leeyihiin dowladda soomaaliya ambasador al xamaadi ayaa waxa uu sheegay in dowladda imaaraadka carabta iyo sidoo kale midooda afrika haddii ay iska kaashadaan howlgal ka dhan ah ururka al-shabaab ay fududaanayso in al-shabaab inta hadda ay uga harsan yihiin soomaaliya laga saaro isagoo sheegay in door walba oo imaaraadka carabta ay u aragto inuu kaga aatay kaga aadan yahay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ay qaadayaan iyagoo u marsiinaya si toosa dowladda soomaaliya iyo sidoo kale ururka midooda afrika ee ururka midooda afrika iyo sidoo kale howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ugu dambeyntii ayaa dhinacyada waxa ay isku afgarteen in la kordhiyo dhaqaalaha ku baxa howlgalka amisom si loo soo saaro ama loo soo afjaro dagaalka dabada dheeraade ee lagula jiro ururka al-shabaab